Deegaanka lambar konton ee gobolka Shabeellada Hoose iyo weliba sanad kasta xilidan hadhow ilaa ka bandhigay ciyaar dhaqameedyo dadka deegaanka iyo caanka yihiin taasoo hadda dheertay sida la sheego ku dhowaad boqol iyo konton sana welina laka dhiirigeliyey dhaqanka geesinimada sidoo kalena laga xusay dadkii halgankii xornimadoonkanka ama udenga ciyaar dhaqameedkan iyo weliba laa ka bandhigay hubkii dadkii hore ka dagaalama jireen sida waranka filleerta gaashaanka iyo hanakala sidoo kalena dadka iyo sii kooxkooxe fagaaraha bandhiganka kooyaya dhalinyaradana lanka taariikheeye halgankii dalka lagu xoreeye odayaalka waaye rooga haayee muddada dheer ha ku qiibgala ee bandhiga dhaqameedka iyo weliba iyo ku hadalena walyan ku dhiganta sidoo kalena dhalinyarada iyo kubooriyantiiu sii wadan xuska haligiyadii dalka halgantii iyo ilaalinta dhaqanka faylan awowyaasho iyo lahaayena shirtaan waxawaaye waxay ku saabsan tahay waktigii oo gaalada taruuli la dagaalami jiray dhagax balboolo iyo maaragta cadcadee dagaal ka dhacay ayaa shirtaan loo asaasay olobkeenna waxaa abyaal ahaanka guurinay sanad walba bishi bisheedii tomilan kadam insaan loo shiro taariikh abyaal la gaari waaye omal ilaama aho waran iyo gamuun oo risaastan oo arkuhan alalgelay taariikhdaas inaan ku xusno ayaana dardaar ay anu wixii had sakiirhan joogaane saasaa aan qabnaa tababarkooda waaye taariikha meeqa qarno ha boqol iyo labaatan sana laa joogaa boqol iyo labaatan sano taariikhdaasa awin lahayaa anaga dhalinyar mageen waa kusoo gaarne haddana duqa ah waa wadaa markii dhinta ilmaha u joogaa taariikh mal ilaama ee waaye oo maalinkaas meesha wixii ka dhacay oo odayaasha ay soo ay yireen saacadan la bilaabo sanad guur waaye waa la iska xosaa wiil walba wiilkii uu dambeeyey ha uu dhiibo saas way shirtaa tamilan biloodaan ku shirnaa gaashaanka waxa waaye markii oo gamuunka gamuunkii gaalka risaastaa loo dhigay markii oo waranka as yahana warmiga oo waran aad dul dagaalamayso waranka kaagamka ganta kaasaa loo hordhigaa taariikhdaas ahay riirkaana tacdaad waayo riirkaan maliska xerxerin le riirkaan taariikh oo tacdaad ee waaye oo in cadowi markii akaan qaadin in cadow isku jabaayo oo abyaal ay soo sameeyeen maliska xerhoy shir kastana saana loo keenaa ninkii dhinto waa heri ninkii kale nool saana shirkan loo xiraa hosan saas waaye abyaalaha ajideeye taariikhdaas ay socotaa dagaalka talyaar waaye rajalada waa jidare rajixiin mooy iska joog tii oo shirkadda ay socotaa oo waaye casar waaye cad abiyaha loo carraawo meesha socotaa taariikh oo jihaadda waaye waxaa urkala ka raawahaynaa dagaalkii abyaal ahayn toban iyo lam sano talyaana badda ay ku celahayeen markii bishbisheedii la gaari maarti wax xusnaa saasoo kale waaye bishbisheedii jihaadkaas soo xasuusanaa jihaadkaasaa la taariikhayaa meelka jihadaa shirtaan manshir munkar maaha taariikh oo baroor deeq aqbal waaye dabaal deg maaha baroor deeq waaye bishbisheeda markii la gaari maarti saacadii mujaahidiinta ay dagaalam gari jireen oo talyaanaha ay dagaalamay maarti bisheeda markii la gaari saanaa u xusnaa dabaaldeg oo meel xagaa ujeeda waaye horumar badanaa la gaaro hayaa tariica haddii la dhaafo biimaal ma jira waaye maqnaysaa taariikhdii abyaal haddii la dhaafo biimaal ma jira waaye taniya mid la dhaafayo maaha mid la ilaabayo maaha bisbisyan haddii la gaaro cunuga yaro ha dhalahayaal biruu hayaabo jihaadkii afkoo waaye maqnaysaa nin walba kii dambeeya ras gaarsii waaye
nin walba taariikhdii wiilka wiilkiisa inaan isku xasuusino nin walba ninkii dambeey difaacaas isu dhaafo taariikhdaas lama ilaaba ay noqoto bimaal maxamed saasaa marka calaamadaas oo sanad guurinta markii la gaaro sanadka xasuusintaasaa isku baraarujinaa
gaal cadcadey waxay soo maray waa la yaqaanaa nin oo talyaan la dagaalnimo anakaan ka jirno oon taariikhdii talyaan la dagaalini kasoko tan waxay ahayd geedka markaysa yaaqaa la yidhahdaa yaaqan alisku tacdaaday markii tacdaad inta ka qaadani kadib hortaan wixii oo joog wax ahay ma jiro
bandhigan iyo weliba induus dareere lanku hadalay taariikhda halgankii xornimadoonka gumaysihii talyaaniga goboladan koonfureed iyo kuwa ku sugnaay muddada dheer oo dalka lagugu xoreeye